أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa duhurnimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol toddoba afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal warkeena duhurnimo in ka badan konton isugu jirta askar iyo saraakiil ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar saacado badan qaatay oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen xabsiga godka jilacow ee bartamaha magaalada muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saartay weerarkii barakaysnaa ee khasaaraha culus lagu soo gaarsiiyey cadowga allah ee ka dhacay godka jilacow ee magaalada muqdisho qaar ka mida maxaabiistii ee mujaahidiinta kusoo furteen camaliyadii barakaysneed ee u gargaaridda dulmanayaasha ku jiray gacanta cadowga ayaa warbaahinta andalus uga warbixiyey dib uga soo xoroobidda cadowga ciidankii inqimaasiyiinta ahaa ee fuliyey weerarkii barakaysnaa ee godka jilacow ee magaalada muqdisho ayaa fariimo dhaxalgal ah u reebay walaalahooda muslimiinta soomaaliyeed wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa maxad cusub ka hirgelisay degmada tieglow ee wilaayadaas intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaargarooba warkii dunidoo dhammaystiran in ka badan konton isugu jirtay askar iyo saraakiil ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkii saacadaha badan qaatay ee ay mujaahidiintu ka fuliyeen xabsiga godka jilacow ee magaalada muqdisho walaalkeen bashiir muxuudiin abo ayman ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya
magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa saacadihii lasoo dhaafay gilgilay howlgal inqimaasi ah oo qaatay wax ka badan toban saacadood oo ciidamada mujaahidiinta geninkii dambe shalay saacaddu markay ahayd koo iyo toban sac oo dhiman qadar toban daqiiqa ay la bartilmaamaysadeen godka jilcu oo ka mid ah xarumaha kooxda riddada ay ku dhibaatayso dadka soomaaliyeed howlgalkan oo loogu magacdaray ugargaaridda dadka dulman ayaa laa fadligay si-aada saameyntiisa looga dareemay xarumaha murtadiinta ee caasimadda daqiiqada kadib weerarka warbaahinta caalamiga ah iyo xubnaha murtadiinta ayaa si isku mid a u qiray in haleeyada inqimaasiyiinta ay si buuxda gacanta ugu dhigeen dhammaan xarunta godka jilcu oo xilligaas ay ku sugnaayeen saraakiisha ugu sarraysa sirdoonka kooxda hirdada ee gobolka banaadir inkastoo muddo hadda saacad ku dhow qaraxa marka u dhaca kadib rasaas xoogle ay socoto oo dagaal toosa uu socdo wararka qaar ayaa sheegaya in xarunta godka jilcow lagu dhex dagaalamayo kadib muddo toban saacadood oo ciidamada mujaahidiintu ay ka dhex dagaalamayeen dhismayaasha iyo xafiisyada cadowga ee godka jilcow howlgalkan ayaa xalay sakhdii dhexe ku soo idlaaday si guul ah khasaaraha hordhacaah ee cadowga ka soo gaaray weerarkii godka jilcow dhimashada waa kow iyo afartan oo u badan askarta sirdoonka hirdada ee nisa dhaawacan waa sagaal iyo toban kale waxaa sidoo kale burbur uu soo gaaray intii uu socday howlgalka sagaal gaadiid oo kuwa ciidamada iyo kuwa saraakiisha ay wateen ah iyo burburka sidoo kale xaruntii la weeraray xafiisyadii iyo qalabkii ay ku shaqaynayeen sidoo kale intii uu socday howlgalka ciidamada mujaahidiinta godka jilcow waxaa xarunta ka baxsaday maxaabiis aad u badan kuwaasoo isugu jiray mujaahidiin iyo dad shacab ah oo cadowga halkaas ay ku haysteen howlgalka guutada istishaadiyiinta ay ku qaadeen dhismaha godka jilcow ee magaalada muqdisho ayaa ku soo aadayaa saacada uun kadib markii xubnaha ugu sarreeya kooxda hirdada ay ku dhawaaqeen in amni buuxo uu ka jiro caasimadda dibna ay u furayaan dhammaan waddooyinkii dhagxaanta ay ku jareen si ay uga badbaadaan weerarada mujaahidiinta wuxuuna weerarkan dirayaa fariin ah in mujaahidiintu ay wakhti kasta iyo goob kasta oo muqdisho ka tirsan ay beegsan karaan iyagoo kaashanaya allah subxaanahu wa tacaala waxaan ugu dambayn leenahay allaha shahaadadooda ha ka aqbalo libaxyadii dhiigooda ku qoray misena soo furtay maxaabiistii muslimiinta ee tacdiibka ugu xirnaa xabsiga godka jilacow ee magaalada muqdisho shukran walaalka bashiir xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saartay weerarkii barakaysnaa ee khasaaraha culus lagu soo gaarsiiyey cadowga allah ee ka dhacay godka jilacow ee bartamaha muqdisho walaalkeen mahir maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya bismillaahi araxmaan araxiim war saxaafadeed faahfaahin mujaahidiinta oo weerar ku qaaday godka jilicow saddex iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri kuna beegan shanta oktoobar labada kun shan iyo labaatan allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيراً الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا
ciidamada mujaahidiintu waxay gelinkii dambe ee shalay saacaddu markii ay ahayd tobankii iyo konton daqiiqo galabnimo howlgal isugu jira istishaadii iyo inqimaasi la beegsadeen xarunta loo yaqaano godka jilicow ee magaalada muqdisho xaruntan oo ah goob lagu ciqaabo shacabka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ayaa xilliga uu weerarku beegsanayay waxaa ka socday shir ay isugu yimaadeen saraakiisha sirdoonka riddada gaar ahaan qeybta muqdisho kuwaas oo ka arrinsanayay hagardaamooyin ay u maleegayeen shacabka caasimadda howlgalka oo loogu magacdaray u gargaaridda dadka dulman ayaa u bilowday sidii loo qorsheeyey waxaana ciidamada mujaahidiinta oo allah fadligiis si xeeladaysan uga gudbay dhammaan barahii laga ilaalinayay xarunta ay weerarka ka bilaabeen gudaha xafiisyada cadowga ciidamadii mujaahidiinta ahaa ee gudaha u galay godka jilicow ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay dhismayaasha xarunta waxayna halkaas kasii daayeen dhammaan maxaabiistii muslimiinta ahaa ee ay cadowga murtadiinta ah goobtaas ku ciqaabayeen sidoo kale mujaahidiinta ayaa khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac ah gaarsiiyey saraakiishii iyo askartii murtadiinta ahaa ee ku sugnaa godka jilicow howlgalka ayaa saqdii dhexe kusoo dhammaaday si guulah kadib ku dhowaad toban saacadood oo ay mujaahidiintu ka dhex dagaalamayeen dhismayaasha iyo xafiisyada cadowga taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna wuxuu bogaadinayaa howlgalkan fariidka ah ee ay geysyada towxiidku la beegsadeen halbowlaha cadowga kuna soo furteen maxaabiis muslimiin ah oo ay murtadiintu dulmi iyo gardarro ku haysteen kuwaas oo maanta iyaga oo xor ah dadkoodii iyo deegaanadoodii dib ugu soo laabtay taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay abaabulka diyaarinta iyo fulinta howlgalkan barakaysan wuxuuna allah ka baryayaa in uu aqbalo shuhadadii naftooda u hurtay sidii kelimadda allah kor loogu qaadi lahaa shirki iyo gaalnimana adduunka looga tirtiri lahaa looguna gurman lahaa muslimiinta mustadcafiinta ah ee ku dhibaataysan xabsiyada saliibiyiinta iyo murtadiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ah ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saareyso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
bayaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey walilaahi alcisatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun mahadsanid maahir qaar ka mida maxaabiistii mujaahidiinta kusoo furteen camaliyadii barakaysneed ee u gargaaridda dulmanayaasha ku jiray gacanta cadowga ayaa warbaahinta andalus oga warbixiyey dib uga xoroobidda cadowgaas walaalkeen cusmaan dhuubow ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya inkastoo weerarkan ahaa dharbaaxo lixaad leh oo waayahan aanay la kulmin kooxda ridada soomaaliya haddana waxaa ishaaro gaara bixinayay bartilmaameedka la beegsaday oo ahaa hay-addii gacanta ku haysay malafka amniga ee caasimadda marka laga yimaado inuu weerarka ka jawaabay sheegashooyinkai madaxweynaha dowladda ridada ee ahayd inuu xakameeyey amniga magaalada muqdisho khasaaro lixaad lehna gaarsiisay saraakiisha iyo askarta hay-adda sirdoonka ee kooxda ridada waxaa guusha ugu weyn ee uu xaqiijiyey ka mid ahaa inuu allaha ku badbaadiyey maxaabiis muslimiin ah oo muddo dheer ku jirtay gacanta sirdoonka kooxda ridada soomaaliya sida lagu xaqiijiyey war-saxaafadeed ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamadii mujaahidiinta ee gudaha u galay godka jilicow ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay dhismaha xarunta waxayna halkaasi ka sii daayeen dhammaan maxaabiistii muslimiintahaa ee ay cadowga murtadiinta ah goobtaasi ku ciqaabayeen ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta qaar ka mid a maxaabiista oo la hadlay idaacadda islaamiga landulus ayaa sheegay inay ku adkaysteen inay ka dagaalamaan gudaha xabsiga oo ay la jihaadaan murtadiintii halkaasi ku ciqaabayey mujaahidiinta ayaana hubiyey maxaabiistaasi islamarkaana u fasaaxay inay qayb ka noqdaan dagaalka maxaabiistan la soo daayey waxay noo sheegeen inay ka aargudan doonaan murtadiinta ayna qayb ka noqdeen dagaalkii lagula jiray cadowga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalkan ugu magac dartay camaliyad nusratilmadluumiin oo magaceedu yahay howlgalka u gargaaridda kuwa dulman waxaana ay sheegtay in loogu aargudayey shacabka muslimiinta ee dhibanaha u ahaa jawaasiista taabacsan hay-adda sirdoonka ee kooxda ridada sidaba magaceeda laga garan karo waxay camaliyadan shaafisay quluubta muuminiinta waxay ka caraysisay cadowga allaah ilintana ka suulisay kumanaan shacab ah oo dhibana u ahaa mujrimiintii lagu kadiyey weerarkii godka jilicow shukran cusmaan ciidankii inqimaasiyiinta ahaa ee fuliyey weerarkii barakaysnaa ee godka jilacow ee muqdisho ayaa fariimo dhaxalgal ah u reebay walaalahooda muslimiinta soomaaliyeed walaalkan abu xasaan ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya godka jilicow waxa uu martigeliyey mid ka mid a weerarada ugu waaweyn xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ay ku beegsanaysa saldhigyada iyo xarumaha kooxda ridada soomaaliya weerarkan lagu qaaday xaruntii ugu weyneed kooxda ridada ee lagu dhibaateynaya dadka muslimiinta si gaar ahna ay gacanta ugu heysay hay-adda sirdoonka kooxda ridada ayaa sababay khasaare lixaad leh oo isugu jiray dhimasho dhaawac iyo burbur xooggan howlgalkan oo u dhacay sidii loo qorsheeyey allah fadligii waxaa qaaday ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana lagu daafuray camaliyad istishaadiye ah kadibna waxaa xigay weerar inqimaasi ah kaasoo ugu dambeyntii sababay in mujaahidiintu ay si buuxda gacanta ugu dhigaan godka jilicow oo dhan walaalkii hogaaminayay qimaasiyiinta weerar ka qaaday oo xilligii howlgalka uu soconaya la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa faahfaahiyey sida howlgalka uu u soconayay
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu rabbi qofkii idinla hadlaayo waxaa weeyaan waa walaalkii hogaaminaya ciidanka marka maanta waxaan weerar kusoo qaanay geeda la yidhaahdo xabsiga bilaw magaalada muqdisho marka ilaahay dembigiisi waxaana ku daahfurnay camaliyad gaadi ah ilaahi subxaanahu watacaala ilaahayna guri waa lagu siiyey haddaay tobanka ilaa iyo hadeerka anaga ayaa ka sugan xabsigii oo ariga wixii dhan ka maamulaya dhulka ayaa kubarinta markaan wixii oo ariga qalab ay lahaayeen waa burburi waana guli maanta wana galaanka iyo taagi ilaa hadeerka mana soo gelin ilaa hadda waxay soorayaa qaraxi waxbay soorayaa ma garan anaga waxaan u taagannahay laa ilaaha ila allah inay kor yeelno uma kabacdi dadku mustadcafiinta ah ee la duumiyey inaan deriga aan ka qaadno ka garan marka ummadda muslimiinta ummadda muslimiinta aanleenahay inay ka kala joogaan oo ilaahi subxaanahu watacaala noo soo barya inay amalkeena ikhlaas ilaahi subxaanahu watacaala nooga dhigo maanta halka anaga aan kusoo hadlayay ma ahan mana joogaan qaraamadeyni ehelkeeni ma joogaan waxa anaga aan usoo galno ilaahi subxaanahu watacaala daraadiisi inaan muslimiinta muslimiin kulihanaa ka qaano magar walaalaha mujaahidiin waxay u taagan yihiin kalimatu laa ilaaha ila allah إن أدوك القهوة إلهي سبحانه وتعالى كلام في كلام رب العالمين إلى تدخل مدة أي مدة بمعنى مدة أي فقط عن أيرا معنا الدستور فضعنا نفسه وقريب مدة مسلمين مجاهدين أما يقال يعني وكان إلهي سبحانه وتعالى كلام في أنا بخارج كلامنا كلمة لا إله إلا الله إلى قريبا الله ثم كبعد تدخل تضعفين بقى والمسلمين تهلي أنا شكرا intaan sheegay markaan umarada mujaahidiinta aan waxaaleenahay hanoo soo du'aayaan ilaahi subxaanahu watacaala daraadiisa noogu soo du'aayaan waxaan idin leenahay inaad noo soo ducaysaan macad ka cabsataan waxaan idinku cidaan inaad nasoo cabsitaan waxaan idin leenahay mar kale mar kale mar anigu waxaan u taagannahay ilaahay ila wax inaad sareeyeelmo waxaan idinka waxaa loo balan ah inaad aad ku dhaqantaan صار إلهي إلهي سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaal kale oo ka mid ahaa inqimaasiyiinta ayaa sheegay inay madax ka jareen murtadiinta ku sugnayd xabsiga isla markaana ay la wareegeen dhammaan dhismaha xabsiga oo dhan أكل كلام لا ولا إنجليز وير كوكا كلام لا إنجليز وير قال لي ما لا ينقر ولا لي ما حدث عن وسجن ilaahay baa kuna walaalihii way faraxsiiyiin hadda ayagoo qadkaba ayaa gacanta ku hayaan dhammaantoodna dhammaantoodna way dagaalamayeen xarunta dhala magaran muslimiinta waxaan leenahay dhammaanta walaalaha muqdisho gaar ahaan walaalaha muqdisho ku jug waxaan leenahay horta anigu waxaan u taagannahay inaan kalama dagaalahay lumaa inaan faryeelno markaas ka bacdi dadka mustadaafiinta ah ee muslimiin inaan u gargaarno oo ilaahi subxaanahu watacaala daraadiis aan u gargaarno maanta ani ani aan kula hadlayo idinka dad aniga xitaa kuma xirna dad waxaadan kuma xirna dad qaraabadeeda kuukan marka alla subxaanahu watacaala daraadiisa ayaan ii gargaarna walaalaha intaan sidoo kale inqimaasi kale ayaa faahfaahiyey maxaabiista xabsiga ay ka sii daayeen isagoona la hadlay maxaabiistii muslimiinta ahayd ee gacantooda ay ku badbaadiyeen asina maxabuusta muslimiinta kuwa qaarbalaka mujaahidiin maxaa kowa laba saddex afar شن لح صدبة سداد تغال كل ثلاثة ثلاثة أيوة ثلاثة مية وحوايا تم سنينة في بدأت وده بيجي آه وفوا إذا كان هذا موجود ما يقدر يقدر موجود اللهم صل وسلم على ولا تعلم بنك يا شيخ الى سبحانه وتعالى الى سبحانه وتعالى ظلما قد بعوني قدومي سوري فما قد حضر رضي الله يقول هاو أمين إذا سلام إلى عبدالله نعمه الله يسلام تعبرينا ليش هو إيه ووصل من وصل من ذلك وصل خالد ولا أنه قال الحق هو أنا قاعد يدير هو ما هذا لا كان بني وحتى ما نبي أنت عارفين ما تبغى تقول أنا أنت والله والله أنت ما والله لما يوم هذا يسلم من هنا كوك كوش كوك كوك بدل من هنا كوك هذا لو كان ين وحواي وحسمين لما جيت إلى الجبال لما ما تدعنا إلهي ولا تقول غدير وما إلهي ولا حيدا لا تقول إيه زوجي weerarkan oo ahaa mid u dhacay sidii loogu talagalay ayaa lagu soo furtay dhammaan maxaabiistii muslimiinta ahayd ee lagu dhibaateynaya xabsiga ugu weyn kooxda riddada ee godka jilicow halkaasoo kooxda riddada ay ku dhibaateynaysay dadka muslimiinta ah ee gacantooda ku jiray mahadsanid abu xasaan wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa maxad cusub ka hirgelisay degmada tieglow ee wilaayadaas walaalkeen cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya sheekh cismaan abuu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo mas-uuliyiinta maktabka daacwada ayaa ka qayb galay furitaanka machadka kowkab iyo sidoo kale xalqada saalim mawla abi xudayfa kuwaasoo daraasadooda socon doonto muddo sanad ah laguna baran doono tasxiixa qur-aanka ah iyo cilmiga sharciga ah sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo kelimo tawciyaha madasha ka jeediyay ayaa si aadaha uga hadlay fadliga cilmiga sharciga ah iyo qofka baranaya ilaahay waa markhaati ka waldhaday ahlulcilmiga iyo malaa'igda شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إلهي من مركاتك والذي أولو العلم ذاتك علمك عن صاحبه يا مركاتك والذي يا كوالي أنه إني أسن قمي إلهي سبحانه وتعالى عدالة انتقين مركا علمك شرافتيز درجي قيمة أسليك تساو إلهي ما يبقى أماني أو إني كو أبصدايان شاقي بس أسه ذاتك علمك دين دي إسلامك قرضو وعلمك لا inamaa yaksha allaha min cibaadihi lculamaa sharafka cilmag usleeywa may laka gaar weelay obsidii dhan culmadii laka gaar weelay cilmaga sharaftid daraadiya macnaha ilaahay maybaa darajaadka tilmaamay nimanka ahlulcilmiga ah yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat dadka cilmaga la sii darajaad baa ilaahay siyeer intaasi kadib waxaa dhankiisa ah kelimad la siiyey sheekh xuseen sheekh aadam oo ka mid ah culimada deegaanka walaalayaal walilaa sheegay culmiyaha sheegdi may lahaaha halku faa'iidaysaday barnaamijkana ninshaanay hadda markii oo sheekh lahay halsan markii lare ragga may buasa fiiriyay ni badanta ni haytay moshi ni yarta haytay moshi laakiin may ogaada doontaa na halsan hoob la deero ay sanad kale ininka daran isan oo latiin insha allah arki doontaa ma yeelay waxbarasho malku shalaayo walan shalaaya ma wal isan hadda qalbiyi inka jaran lankii wal gordoo walan bilaawagna ma wal barati islahay oo may aragay culum badan ku eleyd oo geekaliin baahanyi xaqiiqatan wal arki doontaan yada kolley un hortiin may buaha meelo hor wala ka bardaani laakiin qaabkum hadda halkan sana may dhakameey saddex saneen dhakamee marka insha allahu hay faa'iidaysadoy camalkana ilaahay daraadiis ha inku dhasadoy ilaahayna adduunyadii haku tabtay masiinkulaahi caw insha allahu ilaahay diin shay lankooya saasa marka insha allahu may baasiinla dardaarmeey naftay in naftiinba ini ilaahay subxaana wa tacaala camalkan ikhlaasna inku dhaqo ugu dambeyntii waxaa xafladdaa soo gabagabeeyey sheekh cismaan abuu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool bacdallaahi mayn mahadnagay arday dalabatulcilmiga ah ee kurshal kooyan degmooyinka gobolka jasaakum allahu kheyran ha dhowaada walbarashadii ha ka dhowaada oo xarakat shabaal mujaahidiin siinka deeqdi gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee bokool sababan hayti muddo halsan e sida walaalo un sheegeen may wahaa macadu kowkab oo furnaado doona insha allahu taala culuumta sharciga ah ee shishal duun yalla ka barde thaqaafada islaamiga wehelido culuumta tajriibiga naftiya ka jarta walaalo hadda ma sheegna muqararka may wahaa culuum sharci iyo culuumta kale tajriibiga langordo naftiya ka jaran jazaakum allahu khayran iyo xalaqadan oo laro saalim mawla abi xudayfata oo iyana xalaqa tasiix e ee insha allahu taala unu rajayaan halkaasina in qur-aankii xifdan iyo marka manaa iyo tasiixan intaba may waa la iska dara insha allahu tacaala iyadoo qiraa'atu caasibna insha allahu tacaala rajayaan sida hadda muqararka ka jarta labada riwaaye hafse iyo shucbi hafsa yaa insha allahu tacaala in lakabarada rajayaan haddii ilaahi subxaana wa taala ogolaado kadibna qofka markuun hadee wale intaas ku dambeeyay manaal qiraa'atu lcashra waa laraa jara oo mutawaatira qofka uu si isdhiso doona insha allahu tacaala labadaas macadkaas iyo xalaqadaas oo lisla furaha ay tiradana walaalkan shaagi lihiidun qof waay soddon iyo soddon dadka nasiiban halnan kole insha allahu tacaala oo dad badan oo niil hariiraya jar oo manaa macadkan walaal inga daroy halagadan walaal inga daroy sheekhay buusinti tiradii lanka talagalay garaamkii laka dhow buusimi yirmi insha allahu tacaala yoona may fadaana dufcuda kale haddii ilaahayna deersiiyo in lanka ilaahay nasiiban hal halo insha allahu tacaala laakiin hadda isaga nasiiban waal dhatan ku faa'iidaysadaa insha allahu tacaala mayna rajayaana ilaahay idin shay khayr badan aan rajayaana wanaag badan rajayaan in ilaahay intaa ku saaro isagana may baahnaa insha allahu taala islaamka in ando aytan may la raayo geeka baahi badan alangaba may la raayo walbarashada jazaakum allahu khayra jazaa naftiina anfaca waalidkiina anfaca dadka muslimiintana anfaca baarak allahu fiikum intaasaa ka gebagabaaye wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaa ku soo badanayay sannadihii u dambeeyey macaahidda sharciga ah iyo xalaqaadka tasiixa kuwaasoo allah fadligii ay ka aflaxeen culimo iyo maclimiin si weyn u anfacay bulshada wilaayadaha aad buu u mahadsan yahay warbixintaas oo inoo soo jeedinaya walaalkeen cabdilqani maxamed ayaa warkeenii duhurnimo ee maanta u dambeysay tan iyo kulantideena dambe war kal lamid intaanu ku kulmi doono sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir